halkaad wararkaasi kala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon ayaa ku celceliyey in sida ayaa ku celceliyey sida dowladda soomaaliya ay uga go'an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo xorriyadul qowlku waxaana hadalkan uu ku soo beegmay kadib markii dhegaysi maxkamadeed oo la xiriiray gabar sheegatay in la kubsaday iyo weriyo loo haysto inuu sheekada been abuuray dib loo dhigay ilaa iyo shanta bishan aynu ku jirno war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayuu kaga hadlay kufsiga xorriyatul qowlka ammaanka iyo tallaabooyinka ay ka qaadanaysa dowladdiisu war-saxaafadeedka waxay noo soo koobayaa maxamed colaad xasan sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha isagoo tixraacayay dhegaysiga maxkamadeed ee sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho ayuu ra-iisul wasaaruhu carabka ku adkeeyey madax bannaanida garsoorka wuxuuna hoosta ka xariiqay in dacwaddan socota ay tahay midaan weli dhammaan waxa uu sheegay in maadaama ay soomaaliya leedahay garsoor madax bannaan aysan dowladdiisu ku habboonayn inay faragelin ku samayso hannaanka cadaaladda sida dal kale ama dunida casriga ahba aysan dowladi u faragelin karin garsoorka buu yidhi waxa uu sheegay in booliska soomaaliya uu dacwad u soo gudbiyey maxkamadda ayna tahay arrin u taalla maxkamadda oo aysan dowladda shaqo ku lahayn inay iyada go'aan ka gaarto saxahaanshaha iyo qaladka dacwaddan waxaan rajaynayaa buu yidhi marka ay dacwaddan soo dhammaato inaan awoodi doonno inaan si dhow u eegno hannaanka cadaaladda iyo meelaha uu garsoorku horumarin uga baahan yahay ra-iisul wasaare shirdoon waxa uu sheegay in kufsi iyo gacanka hadal dumarka ka dhanka ah uu yahay mid aan gebi ahaanba la aqbali karin marka loo eega buu yidhi dhaqanka soomaaliyeed iyo shuruucda kale ee dalka u degsan wuxuu intaasi ku daray in dowladda ay ku dhiirigelinayso dumarka la kufsado inay soo baxaan oo ay soo sheegaan weerarada noocana oo kadibna ay waajib tahay in la baaro oo dacwaddana lagu soo ogo ciddii ku lugeelata waxaan dhiirigelinaynaa buu yidhi ra-iisul wasaaraha in falalka kufsiga ah ay hoos u dhacaan maadaama buu yidhi shacabku ay doonayaan in wax laga qabto waxa uu yidhi xaaskayga iyo aniga ayaa shaqsiyan kula kulannay halka aan degannahay dumar kufsi loo geystay saacado kadib markii lasoo weeraray waxaana dhagaysannay buu yidhi waxyaabihii ay inoo sheegeen oo xanuun badnaa wixii markaa ka dambeeyey waxaan si xoogan ugu booriyey buu yidhi dowladda inay falalka noocana si deg deg ah uga jawaabto tallaabadana laga qaado iyadoo la siinayo dadka dhibanayaasha ah daryeelka ku habboon ee ay u baahan yihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu sidoo kale ku nuuxnuuxsaday taageerada dowladda ay u hayso xorriyadda saxaafadda iyo xorriyatul qowlka waxa uu yidhi weriyaasha waxay door muhiima uga jiraan bulshada waxaana doonaynaa buu yidhi inay awood u yeeshaan inay shaqooyinkooda qabsadaan iyagoo aan baqdin ku jirin waxa uu yidhi bishii lasoo dhaafay waxaan booqday idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho si aan ula qaybsado xusuustooda geeridii weriye cabdixareed oo lagu dilay weerar waxashnimo ah oo ka dhacay magaalada muqdisho bishii janawari si aan ugu tacsiyeeyo xaaskiisa uu ka geeriyooday waxaan ugu baaqayaa buu yidhi booliska iyo maxkamadaha inay baaris ku sameeyaan weerarada noocana oo dacwaddana lagu soo ogo ciddii ku lug yeelata mana aha buu yidhi ra-iisul wasaaraha in falalka noocana ay un iska gudbaan xisaabtan la-aan waxa uu yidhi xorriyadda saxaafadda waa wadnaha dimuqraadiyad kasta waana mid uu damaanad qaadayo dastuurka cusub ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha wuxuu dhinaca kale isagoo qiraya dhibaatooyinka qotada dheer ee ka dhex taagan ciidamada iyo hayadaha cadaaladda uu ku celceliyey inay ka go'an tahay in labada haydoodba uu isbeddel ku samayn doono waxa uu sheegay in dib u habaynta garsoorka oo aan lahayn awooddii uu u baahnaa si uu u wajaho caqabadaha horyaalla ay ka mid tahay lixda waxyaabood oo kaalinta hore kaga jira waxyaaba ay dowladda mudnaanta gaarkaa siin doonto waxa uu yidhi bilowgii dacwaddan ka socota magaalada muqdisho waxaan ka istaagnay meel cad innagoo sheegnay buu yidhi in cidina aan xabsi lagu hayn karin iyadoo aan maxkamad la soo taagin waxaan aad uga shaqaynaynaa buu yidhi inaan taageerno sharciga oo la isku xukumo soomaaliya oo ah dal dhibaato xoogan soo maray in ka badan labaatan sannadood waxaan aqoonsannahay buu yidhi walaaca ay qabaan saaxiibadeenna caalamiga ah waxaansan nahay kuwo ogsoon caqabadaha waaweyn ee horyaalla qarankooda waxaa xusid mudan buu yidhi in jid dheer aan ku soo marnay muddo aad u gaaban dhowr sannadood un ka hor cadaaladda magaalada muqdisho ka jirta waxay ahayd buu yidhi qoriga klanishkofka ee dalka ruushka uu sameeyo ra-iisul wasaaraha waxa uu muujiyey guulaha ay dowladda ka gaartay horumarinta ammaanka iyo xakamaynta falalkii sharci darrada ee ka socday magaalada muqdisho wuxuu yidhi bishii diseembar dowladdeedu waxay qaaday in ka badan lixdan isbaaro oo sharci darro ahaa oo dad aan waxba galabsan si baad ah looga qaadi jiray lacag gaaraysay ilaa iyo hal milyan oo dollar bishii waxaan ku guulaysanay buu yidhi inaan qaadno isbaarooyinkaasi waxaana barahaasi geynay buu yidhi ciidamo milatari iyo boolis ah oo isku dhafan arrintaana waxaa aad u soo dhoweeyey buu yidhi shacabka magaalada muqdisho ku dhaqanka sharciga iyo inaan muujinno inaan u hayn dulqaad falalka sharci darrada ah sida kuwan oo kale dhabtii waa sida saxda ah ee aan ku doonayno inaan ku soo afjarno kufsiga iyo dilalka saxafiyiinta buu yidhi ra-iisul wasaaraha wuxuu intaasi ku daray in dowladda ay ku dhawaaqi doonto samaynta guddi gaara oo u xil saaran arrimaha xuquuqul insaanka maalmaha soo socda guddigaasi ayuu sheegay inay baari doonaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan weerarada ka dhanka ah dumarka iyo saxafiyiinta xubnaha guddigaasi ayuu sheegay inay ka kala iman doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada warbaahinta ururada xuquuqda aadanaha iyo booliska aad ayaad u mahadsan tahay maxamed colaad xasan oo inoo soo koobayey war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kaga hadlayey kufsiga xorriyatulqowlka ammaanka iyo tallaabooyinka dowladdiisa ugu qorshaysan ee ay ka qabanayso